taswiirta toddoba-iyo tobnaad sannado badan ayaa la soo dhaafay waxaana markaasi boqor noqday dariyas markaasi boqorkan dariyas waxa uu aad ugu farxay shaqada u qabtay daanyeel oo daanyeel waxa uu ka dhigay mid ka mid ah saddexda nin ee ugu awood badan waddankaasi markaasi waxaa dhacday saraakiishii sare ama shaqaalihii oo dhan in ay daanyeel ku dacweynayeen inuusan shaqadiisa ka soo bixi karin laakiin ma aanay heli karin hataa hal wax oo ay ku dacweeyaan ma aanay ku dacweyn karin musuq maasuq maxaa yeelay waxa uu ahaa baacad oo markii dambe waxay yidheen weligeen ma dacweyn deenno daanyeel markaa kuma dacweyn doonno waxyaalo kale laakiin waxa aan ku dacweynaynaa arrimo khuseeya caabuditaankiisa markaasi waxa ay sameeyeen qorshe oo markaasaa waxay u tegeen boqorkii daryaas oo ay ku yidhaahdeen aanu samayno sharci aan la beddelayn nin markaasi aada si uu wax u caabudo ama sanam ha caawudee ama nin ha caawudee oo aanu adigu ahayn waddanka beri ee soo socda haddii uu markaasi qofkaasi wax caabudo waxaa lagu tuurayaa oo la siinayaa libaaxyada markaasuu dariyas waxa uu yidhi tani waa fikrad wanaagsan oo waa uu aqbalay daanyeel waa uu maqlay arrintaas iyo sharcigaa la sameeyey laakiin waxa uu ogaa inuusan addeeci karin daanyeelna sidii caadada u ahayd wuxuu aadi jiray gurigiisa oo markaasi maalintii wuxuu tukan jiray saddex jeer oo markaasay boqorkii u tageen nimankii dacweynayay oo ku yidhaheen daanyeel ma uusan addeecin sharciga cusub oo wuxuu iskaga tukadaa ilaahaygiisa markaasi saaxib ma dhici kartaa dadku in ay doonayaan in ay ku dacweeyaan laakiinse ay kuula yihiin dacwe dadkii madaxda ahaa ama saraakiishii dacweynaysay daniel ma aanay heli karin wax dacwad ah oo ay markaasi ninkaa ku qaadaan ma uusan samaynayn wax musuq maasuq ah ama wax ma aragtahay bakshiish ah iyo waxyaalo la mid ah imise jeer ayaan been u sheegnaa dadka naga waaweyn ama madaxda noo ah imise jeer ayaannu wax khiyaanaa amase imise jeer ayaannu aqbalnaa in aannu qaadanno bakshiish si aannu markaasi jeebabkeenna u buuxsanno imise jeerse ayaannu damacnay inaannu shaqadeennu dhammaystirin maxaa yeelay ninka naga weyn ama madaxda noo ah ma joogo saaxiib haddii aan nahay kuwa ilaahay rumaysan ma awoodno inaannu sidaasu samayno